bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya qodobada saaxiib yaal barnaamijka toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya aan idinkugu soo gudbin doono toddobaadkan waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu toddobaadkan daahfuray munaasabadda weyniinta xuska lixdanaad ee maalmaha xorriyadda iyo midnimada qaranka soomaaliya faahfaahinno iyo falanqayn ku saabsan ayaan idinkaga haynaa goobtaasina waxaa ka hadlay warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya waxauna aad uga hadlay munaasabadda weyn ee xuskan sanad guurada lixdanaad ee xorriyadda iyo midnimada soomaaliya faahfaahinno ku saabsan ayaan saaxib yaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doonna waxaa ka mid ah ee ciidamo kumandoos ah oo gaaraya ilaa iyo shan boqol oo askari oo ka mid noqonaya ururka afraad ee ciidamada gorgor ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxaa toddobaadkan tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka goobta loogu soo xirayay tababarkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed odowaa yuusuf raage waxa ay labaduba ku goodiyeen dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo tayeyntooda intaba faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan ayaan saaxiibyaal idiin soo gudbin doonaa haddii allah awoodi lah ogolaado waxyaabaha kale ean idiin soo gudbin doonna waxaa ka mid noqon doona qaar ka tirsan ciidamada tababarka loogu soo xiray ee magaalada muqdisho gaar ahaan xerada turkisom ee gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay cabireen dareenkooda iyagoona tilmaamay in aysan qaadan doonin waxyaabaha quursiga ah ee soomaaliya lana soo laaban doonaan quwaddii iyo awooddii ay lahayd ciidamada xoogga dalka soomaaliya faahfaahin iyo saaxiibyaal falanqayn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu toddobaadkan magaalada muqdisho kaga qayb galay munaasabad looga hadlayey arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha amaalmarinana lagu guddoonsiinayey dadka waxyaabaha horumarka ah ka sameeyey arrimaha ganacsiga soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa ku dheeraaday arrinka waxauna faahfaahin iyo falanqayn dheer ka baxshay arrinkaasi faahfaahin ku saabsan ayaan saaxiibyaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale ee toddobaadkan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay duqayn ka dhacday gobolka shabeellada hoose toddobaadkan oo ay geysteen ciidamada maraykanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya oo iskaashanaya falanqayn ku saabsan ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa toddobaadkan hogaamiyaasha waqooyi bari ee dalka kenya ayaa waxa ay lix qodob ka soo saareen dagaalkii beled xaawo iyo xiisadda haatan ka taagan gobolkaasi waqooyi bari ee xuduudda ula wadaaga soomaaliya falanqayn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa xiisadda halkaasi ka taagan magaalada beled xaawo ee soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka saaxiibayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa heestan mar kale kulan wacanoo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanaya waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadkii tegey iyo arrimaha soomaaliya oona laba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan muujadda siddeed siddeed dhibici shan mekartis rediyo cadaado habeenimo walba oo jimco ah
warlahubo adduunkoo dhan naga hooya taariikh lahayo aan la halmaamin naga hooya
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanaya waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadkii tegey iyo arrimaha soomaaliya oona laba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan muujadda siddeed siddeed dhibici shan mekartis rediyo cadaado habeenimo walba oo jimco ah aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre ayaa waxa uu toddobaadkan daafulay munaasabadda weyneynta xuska lixdanaad ee maalmaha ee xorriyadda iyo midnimada qaranka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu daafurkan uu daafuray kaga hadlay arrimo badan oo muhiim u ah soomaaliya waxa uuna u mahad celiyey dhammaan halka ay soomaaliya gaarayso ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday halka ay soomaaliya marayso aaminaadda la eg intan haatan ay soo gaartay iyo kuwo kale oo uu sheegay in soomaaliya ay gaari doonto ra-iisul wasaare xasan ali khayre sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday aaminaad ay bangiga adduunka ay ku aamineen soomaaliya in ay lacaga siiyaan isla markaana laga cafiyo deymaha lagu leeyahay ra-iisul wasaare xasan ali khayre oo daafurka munaasabadda ka hadlayey waxaa hadalladiisii ka mid ahaa xafladan oo ah daafurka lixdan guurada qarannimada iyo xorriyadda soomaaliyeed iyo astaanta midnimada oo ay qayb ka yihiin dadkan soomaaliyeed ee hortiina taagan oo loogu talagalay maalmaha iyo bilaha soo socda inay qabtaan shaqo mug leh oo lixdan sano kadib maalinta dhalashadeenna la soo gaaro lix iyo labaatanka juun inaan dib ugiyegleeri karno taariikhdii aan soo marnay tilmaamana ka bixin karno meesha dalku uu joogo iyo meesha aan u soconno sababtu waxa ay tahay sida dhaqankeennu yahay waxaa la yidhaahdaa sida wasiir bayle ay baray shan iyo toban jir wax ha la cunin labaatan jirna ha la baratamin afatar jirna ha la legdamin lixdan jirna ha la garamin ama ha la fadhi ku diririn waayo wuu kaa gar helayaa haddaad lixdan jir la garantid su-aasha aan isweydiinayna waxa ay tahay waxaan jirsannay lixdan waxaan soo gaarnay wakhtigii aan la inala garami karin wakhtigii aan garta heli karnay wakhtigii macnaheedu uu ahaa in caqligeenna uu buuxsamay waxaa la rabaa marka maadaama aan lixdan jirsanayno inaan isweydiinno lixdankii sanoo lasoo dhaafay maxaan dhisannay maxaan dhigannay ama maxaan dhuminay waxaa la rabaa lixdankii sanoo lasoo dhaafay inaan taariikhdeenna dib u yeglaanno oo aan nidhaahdo wakhtiga taariikhdeennu ay igu mudnayd ugu muunad wanaagsanayd kulligeen aan dib u egno wakhtigaa isaga ah maxaan ahayn maantana xaggeenu joognaa wakhtigaa maxaa inoo hagaagsanaa maantana maxaa inaga hadlaysan wakhtigaa maxaa keenay inaan nahay ama nah ahayn dal dunida laga yaqaano dadkiisa la ixtiraamo loo soo shaqo doonto dadkoodu aanay qaxin maantana maxaa naga dhigay inaan nahay dad soomaaliyeed oo dalkooda ka qaxaaya weli wakhtigaa isagaa dalkeennu wuxuu ahaa amni waxaa jiray midnimo waxaa jiray qarannimo waxaa jiray hammi soomaalinimo oo ummadda soomaaliyeed isku hayay waxaa jiray dad soomaaliyeed oo aaminsan sida keliya oo soomaalida lagu hirgelin karo xooggooda inay tahay iyagu inay soomaalinimada ka shaqeeyaan qarannimada qabyaaladda ka xoog badnayd dowladnimada ayaa laga hormarin jiray qofnimada magaca iyo taariikhda iyo sharafta soomaaliyeed ayaa laga hormari jiray danta gaarka cadaaladda ayaa laga hormari jiray eexda midnimada ayaa dhiigga loo shubi jiray dalka nafta loo hori jiray qarandumis lama ogolayn eex iyo qabyaaladna lama ogolayn lixdan sano kadib waan soo gaarnay wakhtigii aan garta nala ka helayn haddii aan soomaali nahay waxaan isweydiinaynaa maxaa nala ka rabaa qaar baa aaminsan in wax cusub nala ka rabo may nala kama rabo wixii duqda ahaa oo duqoobay oo sharafta lahaa oo aan soo marnay inaan dib u noqonno unbaa nala ka rabaa waxaa nala ka rabaa inaan aqbalno inaan fiirinno waddamada nala midka ah oo lixdan sano xorriyadda haystay meesha ay joogaan annaguna meesha aan joogno waxaa laga rabaa qof walboo soomaaliyeed in qalbigu xanuuno marka uu dareemo in nala ka tegay laakiin waxaa la rabaa inaan ognahay inaan meeshii iyo meel ka wanaagsan gaari karno laakiin keliya ay rabto in dib loogu noqdo wixii wanaagsanaa oo na gaarsiiyey meeshii nala ku yaqaanay maadaama maskaxdeennu ay lixdan jirsatay taariikhdeennu ay lixdan jirsatay dhib aan soo aragnay kala qoqobnaan iyo qabyaalad iyo musuq maasuq iyo dalkoo lagu danaysto dhibka ay leedahay aan soo aragnay maadaama dhallinyarada dalkan boqolkiiba toddobaatan iyo shanta ka ah ay naga sugayaan inaan mustaqbal u samayno waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeenna inaanan markhaati ka noqon in dowladnimadeenna la wiiqo in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqaynaysa inay dalka dumiso laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leennahay mucaarad iyo muxaafid dowlad goboleed iyo dowlad federaal dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalka dalkana aan wada leennahay uuna naga wada dhexeeyo mas-uuliyaddiisuna ayna saaran tahay kulligeen raggii iyo dumarkii soomaaliyeed oo qaarkood taariikhdoodu weli ay buwagta ku qoran tahay iskuulladana lagu dhigo hamigoodu wuxuu ahaa markii ay xorriyadda naftooda ku bixinayeen in dalka soomaaliyeed uu noqdo dalalka dunida ugu horeeya mid ka mid a inkastoo aan dhib soo marnay weli waxaan aaminsanahay in dadka iyo dalka soomaaliyeed ay ka fursad badan yihiin dalalka dariska ah iyo dunida inteeda badan keliya haddii aan midowno qabyaaladda dhinac iska dhigno adduunyada inaan wax ka sugno aan iska dayno oo annagu aan gacmaheenna ku shaqaysanno khayraadkeenna annagoon qarankeenna iyo dadkeenna ka qiyaamin aan la soo baxno isla xisaabtan dhab ah aan ku shaqayno qofku uu shaqeeyo habeen iyo maalin si aan dunida ula tartanno adeegyo aan u samayno carruurteenna caafimaad iyo waxbarasho dhisno bulsho caafimaad qabtaa saddex ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso ciidanka dib u habayso dalka daynta ka cafiso awoodda iyo sharafta iyo qarannimada iyo magaca ummadda soomaaliyeed dib u soo noolayso qofku uu ku qanco soomaalinimadiisa jid adag baa naga horeeya laakiin laba sano iyo bar ka hor ayaan u sheegay shacabka soomaaliyeed inay naga horeyso meel barwaaqo ah afartan iyo shantii milyan oo ugu horreysay bangiga adduunka caawa ayuu ku soo diray akoonka dowladda soomaaliyeed horaan u sheegay inaanan rabin inaan malaayiin ka shaqayno laakiin inay billions of dollars ummadda soomaaliyeed gacantooda gasho ganacsato dhallinyaro rag iyo dumar haddii laakiin aan aaminno inaan isku filannahay annaguna aan ka shaqayn karno halkan aan taagannahay marka waa bilowgii qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed lixdan jir kadib markii aad noqotay dib isu xisaabi maxaa dalkaada u qabatay maxaad u qaban kartay haddii aad wax u qaban kartay oo aadan u qaban iyo haddii aad u qabatayba caawa aan ka bilowno haddii aad tahay wasiir inta aan la gaarin lix iyo labaatanka juun qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay agaasime qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay guddoomiye degmo qurxi meesha aad ka shaqayso haddii aad tahay ganacsade dhis jidka ganacsigaada hortiisa ku yaalla haddii aad tahay degmo nadiifi xaafadaada haddii aad tahay dowlad goboleed intaasoo kale sameey ballanteennu waxay tahay annagoo lixdan jirsannay iftiin dowladnimona u muuqdo dhanka kale isla xafladdaasi daafurka ahayd ee lagu daafurayay munaasabadda weyneynta xuska lixdan sano guurada xorriyadda iyo midnimada soomaaliya waxaa ka hadlay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya isagoona ka warbixiyey halka ay marayso ee u diyaargarowga xuska maalmaha soo socda
mudane ra-iisul wasaare sida la sheegay caawa halkan munaasabaddan quruxda badan waxaan u fadhinaa inaan u diyaargarowno xuska lixdan guurada xorriyadda iyo midnimada kale labaatan guurada dibuyaglelidda soomaaliya toban sano oo dalku dowlad dhexe aanu lahayn oo burbursanaa oo fowdo ahaa kadib ayaannu u fadhinaa oo adiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo hoggaan noogu tihiin in sanadkan laba kun iyo labaatan uu kulansaday waxyaalo badan oo xusid mudan ama loo dabaaldego wakhti dheer loo diyaargaroobo mudan oo ay ugu horrayso inta sidaan sheegay inaynu lixdan jirsannay oo lixdan jir ay tahay xubin sannadeed qiimo badan leh oo muujisa waayeelnimo iyo majuurnimo waa isku dhow yihiine qof maystay garaadkii uu wax ku maamuli lahaa wixiina ka khaldamaya inta sane aynu ka maqnayn saaxadda ama wiika ahayn waa la ogyahay ama tabar liidanay guuro markii dowladnimada dib loo soo yagleelay tuulada carte ee dalka jabuuti oo runtii halkan dowladda iyo shacabka jabuuti uga mahad celinayno doorkii ay ku lahaayeen dib u yagleelka dowladda soomaaliyeed ta ugu muhiimsan ee loo qabtay wakhtigan bila ka hor xilliyadii toddobaadka xorriyadda in guddi la magacaabo waxa weeye inaanu dadka soomaaliyeed u bushaarayno anigu sagaal iyo tobanka sanaba dowladdan ka mid ah sagaal iyo tobanka sano sanadkan labaatanaad wixii ka horreeyey cabsi waxaan qabay inay burburto ama inay wax qaban kari weyso oo dib u baaba'do cabsi ahaan qabay waxaan ugu bushaaraynaynaa oo ana aaminsanahay in laga baxay taas hadda oo dowladnimo rasmi ah oo dib u noqon karin oo doorkeedii adduunka ka qaadatay oo isku filnaatay oo isbixisay ay noqotay dowladda soomaaliya hobollada waaberiga halkan caawa runtii heesaa qiimaha leh ee cusub ka soo jeediyey ayaa sheegay oo yidhi hala dabaaldego dabbaaldegaasaanu ku baaqaynaa bishaaro ah in dowladdii soomaaliya ee muddada badan sidaan sheegay ka maqnayd saaxadaha caalamka marar badan oo ay jirtayna tamar darayd inay tamar daradii ka baxday inaan ummadda soomaaliyeed ugu bushaarayno oo ay waxaa hadda ka dambeeya si buuxda awood ugu leedahay inay qaadato mas-uuliyaddeeda waxaan fiirsaday qulqulka xuduudda griiga iyo turkiga ee dadku ay u socdaan yurub waxani waxay tusaale u tahay taasi dowlad xilkeedii gudatay siday u eg tahay xuduuddeeda dowlad xilgudan weysay oo shacabkeeda u adeegi kari weysay ayay xuduuddaasi tusaale u tahay dowladaha dadka yaacaya waa dad dowlado ku fashilmay dadkooda inay damaanad qaadaan sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo noloshiisa wey kuway u yaacayaan ee rashka la dhacayaana waa kuwa qaatay mas-uuliyadda dadkooda kuwa qaatay wey oo dadkooda sharaf u yeelay oo meel lagu soo yaaco ka dhigay weeye waxaan dhihi karaa runtii dowladda soomaaliya waxay ku socotaa dariiqa mas-uuliyad qaadashada rasmiga ah ay ku socotaa hal tusaale oo yar haddaan idinka siiyo dhinaca maaliyadda oo keliya waa dowladdii soddonkaa sano ugu horraysay ee hal shilin oo dayna aan dadka ka qaadan ama dowlad ka qaadan way fadhiyaan ganacsatadii waaweyn halkaa dambey fadhiyaan wax la taro mooye wax laga qaatay ma jiro waa axmed nuur jimcaale waa kii ka sheekayna uu la yaabay dowladdan u adeegaysa oo shirkadihii soddonka sano ku dhowaad cunaqabatayntu saarnaa ka qaadaysa oo yah waa kii ka sheekaynay waxay awooday inay dadkeeda dalka dayntii lagu lahaa ka qaad daynna ma qaadan tii lagu lahaana waa ka cafisa waxay awooday markii ugu horraysay dadkeeda inay mushahaar u shaqeeyo mushahaar ku filan siiso oo qofka shaqaalaha dowladda uu noqdo qof lagu soo yaaco ee qof laga yaaco la dhaho warwaakan kii dowladda u shaqeeya mushahaarka qaadan jirin inaan la dhihinin macal ciidanka soo martay xildhibaancanabad markaysa waxay u socotay oo dalka ka samaysay mashaariic waaweyn oo laga arki karo iridan haddaynu ka baxno waxaan hadda quruxdaan yacni iyo inta gobollada ka socota dalka ka socota yaanan ku dheeraanin sida la yidhi ra-iisul wasaaruhu munaasabado kale ayuu ayuu doonayaa saacaddan kadib inuu ka qayb galo waxaanu doonaynaa dadka soomaaliyeed inaanu halkan caawa uga bushaarayno kana codsanno in ay dalkooda dhistaan inay wejiga dadkooda qurxiyaan in qoftiisiga qashinka hortiisa yaalla ka qaado in qofku qashinka aanu laamiga meesha dadku wada leeyahay ku qubin ee meel loogu talagalay ku qubo dowladaha hoose inay mas-uuliyaddooda qaataan gubernatoorayaashu mas-uuliyadooda inay qaataan dal kasta dadkiisaa dhista dowladdu waxay leedahay tilmaan iyo hoggaan iyo ubaaqid ayay leedahay taas baanaan wadnaa dhinaca dowladda waxaa noo qorshaysan inaannu dalka ka furno in ka badan shan boqol oo mashruuc marka ay la gaadho toddobaadka xorriyadda oo ay ku jiraan xarumo waaweyn oo dowladeed iskuullo cusbitaallo m c hyo iyo xarumo kuwan oo kale ah oo xafiisyo dowladeed ah ra-iisul wasaaraha ayaa amri doona hay-adaha dowladda waxa ku waajibka ah waxaanu doonaynaa oo afar bilood shan bilood ka hor u qabannay in dadka soomaaliyeed ay u dabaaldegaan oo xusaan waxa ka dhaxeeya oo ah wakhtigii ay sharafta heleen midnimada waxa weeye in magaalo kasta iyo tuulo kasta iyo guri kasta oo soomaaliya ku yaalla yidhaahdo yes waa soo noqday waa ka baxay baahidii waa ka baxay sharaf darradii waa ka baxay dowlad la-aantii waa ka baxay liidashadii waynaynu qaadannaa waa la xusaa had iyo jeer maraykanku dadka madow waxay ka yihiin one or two bercent waxay yidhahdeen madaxweyneha noqonaysaa yes we can ayay yidhaahdeen waa noqonaynaa a waana noqdeen caawa waynaynaana dowlad xoog badanoo geeska afrikaa baynu ku noqonaynaa oo qurux badan yes we can waynaan noqonnaa marka saasaan idinku baaqayna wynot maxaanu noqon weyne qof sharaf le maxaanu noqon weyne dalkeennu sida yurub loogu yaaciyo maxaa loogu soo yaaci waayo waa ka khayraad badan yahi waa alla waa waa wada cabdirashiid iyo wasiirka batroolka oo lheliya heshiisadii waa saxeexay waa waa wada maxaanu noqon lanahay dad sharaf leh maxaanu noqon lanahay meel lagu soo hirto maxaanu noqon lanahay meel qurux badan oo nadiifa dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leenahay yes weekan waynaan samaynaa waa inaan bisha lixaad labaatan iyo lixdeedoo maalintii xorriyadda ah oo markii ugu horraysay dal soomaaliyeed ay xorriyo qaateen ah waa inay ilaa kowda julaay oo maalinta midnimada iyo xorriyadda dabcan koonfurna ay qaatay wayn dalkeennu uu boqolkiiba siddeetan isbedelaa saasaanu doonaynaa dowlad ahaan sidaasaa guddiga loo sameeyey oo ra-isul wasaare ay madaxweynuhu u sameeyeen sidaasaan doonaynaa dadka inaan ku hoggaanno laakiin guri kastaa nala qaado xaafad kastaa nala qaato degmo kastaa nala qaado guddoomiye degmo kastaa nala hagaag saaxiibayaal-kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayay xuska lixdan sano guurada xorriyadda iyo midnimada soomaaliya oo toddobaadkan lagu daafuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka isla magaalada muqdisho wararka ah eeaan ku guda jirnaa ee barnaamijka toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya ee ururka afraad ee gorgor ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa toddobaadkan waxaa tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya munaasabadan lagu soo xirayay ciidamadan tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka xubno ka tirsan baarlamanka labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali maxamed ayaa waxa uu bogaadiyey cutubyadan ka tirsan ururka afraad ee gorgore ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee tababarka loogu soo xiray toddobaadkan magaalada muqdisho ee caasimada dalka wuxuuna sidoo kale wasiirku u mahad celiyey saraakiishii iyo barayaashii ka qayb qaatay in askartan ay halkan soo gaaraan
tababarayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama soomaaliyeed qeybahooda kala duwan ciidamada qalabka sida iyo dowladda walaalana ee turki waxay inoo tahay annaga warshad ama mashiin xaqiiqdii aan ku soo saarno ciidamada qeybeeda kala duwan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xaqiiqdii ciidankan oo ka mid ah ciidamada commandoska ee ciidanka xoog dalka soomaaliyeed waa ururkii afraad waxaad u jeedaan xaqiiqdii soo dhammaystay tababarkii loogu talagalay uu qorsho ah maanta waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan goobjoog u ahaa maalintii meeshaan aan dhaarka ku marinayn aas-aaskooda iyo diyaarintooda oo maanta aan goobjoog u ahay iyadoo tababarkii soo dhammaysteennu lagu wareejinay farxad weyn oo guud ahaan gaar ahaan ay ii tahay waxayna farxad u tahay meel walba ay joogaan waxaa sidoo kale farxad u tahay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ka dhigo kuwa anfaca dalkooda dadkooda diintoodaba insha allahu tacaala xaqiiqdii waajibaadkooda wuu cad yahay waxaan rajaynayaa inay difaacaan jiritaanka dalka soomaaliyeed ay difaacaan diintooda inay difaacaan ummadooda soomaaliyeed kana difaacaan cadowga dibadda iyo mid gudaha saad la socotaan dhibaatada dalka maanta haysato waa cadow dibadeed oo rajaynaya ama rabo dalkan inuu dhibaateeyo waxaa kaloo jira cadow guda aha oo adeegsada maskaxda ka lumiya jiilkeena yaree una baahan in laga difaaco runtii waxaan rajaynayaa inay ka difaacaan cadowga dibadda iyo mid gudaha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hooyooyinka iyo aabbayaasha oo xaqiiqdii u oggolaaday wiilashooda iyo gabdhahooda in ay u oggolaadaan inay difaacaan dalkooda ee dhiigooga cardigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda ay u bixiyaan waa mahadsantihiin aada iyo aada u mahadsantihiin inaad maanta nagala soo qayb gashaan ee wiilasha aad dhiirigelisaan xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo dibudhis lagudibudhis lagu sameeyay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed tilmaamaha asiguna siiyey annagu fulinayna ayaa maanta waxaa soo gaarsiinay quruxdan iyo xigtan ee sharaftan ee ciidankan ee kumaandooska ee gorgorka ururka afraad uu maanta ka muuqdo waxaan xaqiiqdii aan rabaa inaan u sii celiyo mahad ra-iisul wasaaraheenna oo asigana hiiligohoo na garab taagan guddoonka baarlamaanka oo iyagana raalliga inuu dib u dhismo ciidanka xoog dalka soomaaliyeed ee labada gole safaaradeenna ee turki ee safiilka iyo wakiilada wasaaradda gaashandhiga oo ayagana waqti ku bixiyey waxaan leeyahay aada iyo aad aa u mahadsantihin tani waxay asaan u tahay inuu dalkeen dib u soo laabanayo inay go-aansadaan madaxda sare iyo kuwa hoosaba in la dhiso ciidanka ee qalab sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoog dalka soomaaliyeed waxaan rabaa sidoo kale inuu maxad heliyo walaaleheen ee turki ugu horreeyo madaxweynahooda wasiirkooda difaaca iyo taliyaha ciidanka ee jamhuuriyadda ee turki sidoo kalena safiirka u fadhiya soomaaliya ee safaaradda ee turkiga oo isagana waktiga badan ku bixiya sidii marxaladan aan usoo gaari lahayn military attachigooda oo nala jooga meesha nala fadhiya asagana hiili hoo ku bixiyey xaqiiqdii looma kala waxaana rajaynayaa insha allahu tacaalaa inuu u guuleeyo in sharafkii karaamadii ummadda soomaaliyeed aan noo soo laabato waxaan rabaa inaan la hadlo ciidamada soo dhammaystay tababarka ummadda soomaaliyeed waxay idinka sugaysaa difaac dalka iyo dadka iyo diintaba waxaana hordhac u tihiin sidii kuwii idinka horreeyey meeshan uu u qalanjibiyey dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yaatiin yaatiin diyaar muutihiin difaaca diintiina dalkiina iyo dadkiina diyaar muutiin inaad difaacdaan ka difaacdaan codowga dibadda ugu imaanaya jiro kan gudaa diyaar muutiin inaad bixisaan sharafkii bixisaan sharafkii iyo karaamadiina iyo irdigiina diintiina dal waxaan baaq u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan jaaliyadaha ee soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha ee dunida waxaad u jeedaan in dalkii madaxdii ciidankii iyo shacabkii soomaaliyeed ay u soo jeesteen in sharafkoodii karaamadooda ay soo ceshtaan waxaa laydinkaga baahan yahay inaad garab istaagtaan inaad u garab istaagtaan xiil iyo hoo iyo aran inaad xiil istaagtaan xiil hoo iyo mas aragti iyo waxaa laydinka inaad garab istaagtaan dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dalka waxaa iska leh soomaali dalkan waa dalkeenna hooyo oo ubadkeenna waa saant waa saant waa saant waa saanteenna waxaan u baahannahay maadaama aan ka soo kabannay dhibaatadii rafaadki jiray inaan isgarab istaagno ee wiilashii iyo gabdhaha hadday naftooda iyo cirdigooda sharafkooda ay bixiyeen waxaa laydinka rabaa inaad taageertaan inaad hiili hooba la garab istaagtaan inaad aragti ku taageertaan inaad niyadda ku taageertaan inaad u ducaysaan waxaana soomaali u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha guulaysto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha guulaysto ciidanka dow ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha guulaysto waxaan idin rajaynayaa sharaf waxaan idin rajaynayaa karaamo waxaan idin rajaynayaa cizad ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu idin badbaadiyo guushina idin waafajiyo annagana garabkiinaa nahay kumaandooska ururka afraad gorgor ha guulayso noolaada dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal yuusuf jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa waxa uu munaasabadan lagu soo xirayey ee tababarka ciidamada ka mid noqonaya xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska ee soomaaliya waxa uu uga mahad celiyey halka ay soo gaarsiiyeen iyo dulqaadka ay soo muujiyeen waxa uu sidoo kale u mahad celiyey ee dhammaan xubnihii ka qayb qaatay in ciidamada xoogga dalka ay halkan soo gaaraan waxauna wacad ku maray in tayeynta ciidanka xoogga dalka aysan joogsan doonin inta laga helayo ciidan dhammaystiran oo dalkan hogaamin kara
salaan kadib waxaa runtii farxad weyn maanta inoo ah guud ahaanteen inaan xafladaan aadka umaha badan oo qiimaha badan aan halkaan uga soo qayb galno mas-uuliyiinta kala duwan iyo shacbiga soomaaliyeed aadka u qiimaha badan ee halkan fadhiya quruxda badanna ay nagala soo qayb galaan waa wax runtii farxad noo ah dhiirrigelin noo ah nana dareensiinaaya mas-uuliyad aan u haynin qaranka aan u haynin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo eh, dowladda turkiga oo runtii aan halkan ka dareemi karno ee midhaha ay beerayaan waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo ciidamada xoogga dalka turkiga oo ugu horeeya taliyahooda xoogga saraakiisha kale ee halkan kuliyaddan turkisam ku sugan ee runtii halkan ka soo saaray saraakiil saraakiil xigeyn alifley iyo debley aada u qiimo badan qaybna ka qaada doona gudashada waajibaadka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyad mas-uuliyadda ay u qaadeen qaranka soomaaliyeed waxaa kaloo rabaa sidoo kale ayadana inaan u mahad celiyo ee dugsiga saraakiisha dugsiga tababarka ee isbaarta ee ayagana runtii muddo saddex bilooda ee ururka afaraad ee maanta hortiina taagan ee aadka u quruxda badan ayagana sidoo kale tababar wax weyn ka bedeli doona tayada iyo tababarka iyo aqoonta ciidanka xoogga dalka soomaaliya halkaa kusoo siiyey ee sidoo kale waxaan rabaa ayadana inaan u mahad celiyo madaxda qaranka oo runtii ayagana noo suurtageliyey fursadahan in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo muxuu ahay dib u soo dhismo ee qaato tababar aad iyo aad muhiim u ah qayb ka qaadanaya dibudhiska dalka qayb ka qaadanaya amniga iyo xasoolin- xasloonida dalka qayb ka qaadanaya haqeejinta ilaalinta iyo badqabka xuduudaha dalkan ou leeyahay badcir iyo dhul waxaan rabaa sidoo kale inaan ayagana u mahad celiyo hooyooyinka soomaaliyeed iyo aabbayaasha go'aansaday carruurtii ay wakhtiga dheer ku bixiyeen wax soo bareen soo barbaariyeen in ay ku biiriyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si ay u difaacaan dalkooda dadkooda iyo sharafta iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliya meel kasta uu joogo runtii waa wax qiimo weyn ku dhisan ma jiraan qofku wax ka qaalisan dhiiggiisa ee uu bixi lahaa waxaan rabaa inaan idiin haqeejiyo ciidamada aadka u qiimaha badan ee quruxda badan ee maanta hortiina taagan waxay go'aansadeen inay dalkooda iyo dadkooda u bixiyaan dhididkooda iyo dhiiggooda ilaaliyaanna badqabka iyo xurnimada dalkan sidoo kale inay haqeejiyaan qof kasta ee muwaadin ah ee soomaaliya gurigiisa inuu nabad ku jiifto nabad ku ganacsado nabadna uga soo tooso ma doonayo hadal dheer inaan halkan kusii dhaho waxaan rabaa ururka afaraad ee kuma doosta ee maanta halkan soo gaaray xafladoodii qalinjabinta si nabad ah kusoo dhammaystay tababarkii ay wateen muddada boqol sagaashan iyo lixda casho ee heeday aan aaminsannahay runtii inuu wax weyn ka bedeliyo aqoontoodii tayadoodii iyo tababarkoodii sidaasoo kale waxaad la socotaan cutubyadii idinka horreeyey ee ku soo biira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan tababarka ku soo qaata dhammaan wadiiqooyinka hadda aad soo marteen soo maray isbeddelka ay ka sameeyeen howlgalladii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waday ee gobollada kala duwan ee dalka laga samaynayo waxaan aaminsanaha runtii inaad fuli doontaan middaas mid la mid ah inaad ka sii wadi doontaan halka ay geeyeen iyo meelaha u dhiman maanta oo aan halkan taagannahay cutubyadii idinka horreeyey runtii howlo badan oo muhiima ayay waxay ka wadaan qaybo kala duwan oo gobollada dalka ciidanka ilaahay adunkuna waktiyada soo socdaanba saacadaha soo socda waa ku biiri doontaan waxaan idiin rijaynaa guul waxaan idiin rijaynaa caafimaad waxaan idiin rijaynaa badqab waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad maanta halkan soo gaarteen adinkoo caafimaad qabtiin guud ahaantii soo qaadateen tababar nolosha wax ka bedeli doona nolosha ummadda soomaaliyeedna wax ka bedeli doono soo qaadateen tababar aad ku haqeeji doontaan guud ahaan badqabka iyo amniga dalka aad ku haqeeji doontaan qof walba ina soomaaliya inuu gurigiisa nabad ku jiifto danka ilaahay gadaalaan isugu hari doonaa wakhtiga siima dheeraynaayo si aan kelimadaha ku habboon aan u siino madaxda qaranka ee halkaa nala fadhiisa waxaan idiin rijaynaa guul iyo caafimaad iyo badqab dhanka kale askarta tababarkan toddobaadka loogu soo xiray ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay qaarkood cabireen dareenkooda ku aadan in ay dhammaystaan toddobaadkan ahmiyaddii ay muddada ku taamayeen ee ahayd inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska ah ee sida gaarka ah u tababaran
sinaantaan la magacahay sankuneefle ma ogoli inuu iga sarrayn karo anna garasho sogordahan sooryo ruux ugama dhigo soomaali baan ahay midna madax salaaxiyo kama yeelo seetada sasabada ma qaadibo sirta waxaan idhaahdaa saabaan biyaha celin soomaali baan ahay inkastoon sabool ahay haddana waan sirriigtaa saxabbada ma horsado saaxiibnimaan nahay cadowgayga lama simo soomaali baan ahay sodcaalkaygu waa meel sahaydaydu waa dacar sohdintaydu waa caan seeftaydu waa cudur naftuna geedka iga suran soomaali baan ahay nin isigay ma nabad galo nin isugayna maba jiro libta weli ma sii dayn gardarrada ma saacido nin xaqlana cid lama simo soomaali baan ahay nabaddaan u sahashaa colaaddaan ka selelaa sooma jeesto goobaha ninka nabarka soo sida gacantiisa kama sugo soomaali baan ahay dabayshaan la socodahay salfudaydna uma kaco waabay sunaan nahay marna samawadaan ahay samir baan hagoogtaa soomaali baan ahay ninkaan taydu soli karin uma yeelo suu rabo sida dunida qaarkeed sandullaynta ma ogoli ninna kabaha uma jiro soomaali baan ahay ninka iga sadroonow siintaada magaca lihi ogow kaama sugaye hana odhansa sababadow dareen seexda melihiye soomaali baan ahay saan la kala jaraan ahay sumadi ay ku wada taal rag baa beri isaayaday anoo xoolo soobsaday xil midnimo anaa sida soomaali baan ahay
hagaag saaxiibayaal waxaad dhegaysanayseen mid ka mid ah askarta tababarka loo soo xiray codkiisa waxaad ku guda jirtaan barnaamijkii toddobaadkii tegey iyo arrimaha soomaaliya dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay toddobaadkan ka warbixisay weerar dhanka cirka ah oo ciidamada maraykanka iyo kuwa ciidamada xoogga dalka oo iskaashanaya ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay in ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibadeeda maraykanka ee loo yaqaano africom ee ka howlgala qaaradan afrika ay duqayn dhinaca cirka ah la beegsadeen xubno xarumo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab qoraal ay soo saartay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaasi lala beegsaday deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab ma jirto wax war ah oo madax bannaan oo xaqiijinaya ee islamarkaana ka soo baxaya xubnaha ku sugan halkaasi ama al-shabaab ama deegaanadaasi dadka ku sugan oo ka warbixinaya weerarkaasi iyo cidda uu khasaar oo ka soo gaaray warqadan ka soo baxday xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa loogu mahad celiyey ciidamada maraykanka ee ka qayb qaatay ee weerarkaasi lagu dilay sida ay sheegeen ciidamada dowladdu sarkaalka ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab qaybihii dambe ee barnaamijka ayaad saaxiib yaal soo gaarteen markan waxaad kusoo dhawaataan heystan
cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqotee haddii u dirta dheer ma tegaye kaasi kuwanoo ka fogaaday inoo qate hadda daa'iyo kii u dirta dheer ma tegaye kaa digtoonoo ka hulaaday inoo qate Gurmidaano, gurmidida, aragne. Gurmidida, gurmidoonay sun noqon. Gurmidaano, gurmidida, aragne. Gurmidida, gurmidoonay sun noqon. Gulmidaana, gulmidiidaan aragne. Gulmidiidaan, gulmidoon ha isku noqon.
guud ahaan iyo gebi ahaan saaxiibadayna dhegaysanayoo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayna waa baadi radio cadoodo idin leh isma dhaafno